halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
haddaba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin bilaabaynaa kitaabkii nexemiyah oo ka mid ah kutubta ahdigii hore nexemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyeyaashii reer banu israa'iil wakhtigii reer banu israa'iil ay ka soo noqonayeen masaafuriska markiina ugu dambaysay waxaannu soo gebagabaynay kitaabkii cesraa oo ugu dambayntii go'aan lagu gaaray in dadka oo dhan ay ilaah dib ugu soo noqdaan qaar ka mid ah dadkii oo dhammina waxay go'aan ku gaareen inay naagihii qallaad iska furaan xitaa kuwii ilmo loo lahaa waxaanan soo aragnay in cutubkaasu uu ahaa mid caloolxumo badan marka odayaashaasu ay ku leeyihiin xaasaskooda iyo carruurtooduba nabaday haatan waxaannu soo gaarnay kitaabkii nexemiyah oo isna ka hadlaya taariikhdii iyo sidii nexemiyah iyo kuwii la socday ay uga soo ambabaxeen magaalada baabiloon oo ay ku soo gaareen dalkoodii waxaanan ku bilaabaynaa horudhaca kitaabka waxaanan ku bilaabaynaa cidda qortay kitaabkani haddaba qofkii ugu horreeyey ee lagu carrabaabay kitaabka nexemiyah sida ku qoran cutubka koowaad aayaddiisa koowaad ayaa ina dareensiinaysaa in nexemiyah uu ahaa qoraaga kitaabka haddii cesraa uu ahaa qoraha waxaa laga yaabaa inuu ka minguuriyey wixii nexemiyah uu u soo qoray isla sidii kitaabkii cesraa ayaa kitaabkan lagu magacaabaa kitaabkii nexemiyah waxaa lagu dhex arkayaa nuqliyo waraaqo amaro qoraallo iyo naqshado fara badan haddaba waxaa la odhan karaa isku qof baa qoray labada kitaab waxaana loo aalaynayaa inuu ahaa cesraa kitaabka cesraa iyo weliba nexemiyah waxa ay isku yihiin hal kitaab marka la eego kutubta sharciga ee cibraaniyada nexemiyah wuxuu ahaa maamule cisraana wuxuu ahaa wadaadkii dadka kitaabka cisraa waxaa lagu adkaynayaa dhismaha macbudka kitaabka nexemiyahna waxaa lagu adkaynayaa dhismaha derbiyada magaalada yeruusaalem cisraa wuxuu xoogga saarayaa ahmiyadda diiniga ah ee soo noqoshadii dadka kitaabka nexemiyahna ahmiyadda siyaasadeed ee soo noqoshadii dadku ay lahayd cisraa wuxuu matalayaa ama wakiil ka yahay wadaaddada iyo culimmada nexemiyahna wuxuu matalayaa bulshada hantida leh ama hodanka ah nexemiyah wuxuu howl ka hayay guriga boqorkii awoodda badnaa ee reer baabilon oo la odhan jiray artaxshasta laakiin niyaddiisu waxay la jirtay dadkii ilaah ee mashaariicda dhismaha ka waday magaalada yeruusaalem haddaba buuggan wuxuu ku caanbaxay oo lagu garanayaa sida gaar ahaaneed ee loo qoray waana kitaab aan jeclahay inaan had iyo jeerba akhristo haatanna waxaannu eegaynaa wakhtiga kitaabka la qoray ama zamankii taariikhdu dhacday iyo waxa uu ka hadlayo ama ujeeddada loo qoray haddaba marka la eego sida ay isugu xigxigaan kutubta taariikhda ayaa kitaabkanu uu u dambeeyaa kuwa quseeya taariikhda qaranka reer banu israa'iil haddaba yuhuuddu waxay rumaysan yihiin in kitaabkani uu ugu dambeeyo taariikhda ku qoran kitaabka axdigii hore kitaabka cisraa ayaa wuxuu qisada ka sii wadayaa toddobaatankii sannadood ka hor markaasoo kitaabka taariikhdii labaad la soo gunaanaday toddobaatanka sannadood ee maxaabiisnimada ayaa haatan soo dhammaatay kuwii reer banu israa'iil ka hadhayna way soo noqdeen oo dalka yimaadeen haddaba markii serebaabul iyo cisraa waxaa u dhexeeyey ilaa iyo konton sannadood cisraa iyo nexemiyahna waxaa u dhexaysay ilaa iyo shan iyo toban sannadood haddaba shakhsiyaadkaas waxaa qiyaas ahaan laynoo siinayaa inaan aragno heerarka kala duwan ee taariikhda reer banu israa'iil ay soo martay kadib markii ay ka soo noqdeen masaafuriska waxaanan awoodaynaa inaan garannay toddobaatankii toddobaad ee nebi daniyeel uu ka hadlay iyo caadi ahaan inay iskeenayso ama saxiix ay tahay toddobaatankii toddobaad ee daniyel ayaa waxay ka bilaabanaysaa kitaabka nexemiyah laakiin ka bilaaban mayso kitaabkii cisraa haddaan soo xiganno kitaabkii daniyel cutubka sagaalaad aayadda shan iyo labaatanaad ee baalka kun boqol saddex iyo labaatan ee axdigii hore waxaa ku qoran sida tan haddaba ogow oo garo in tan iyo markii amarku soo baxay in yeruusaalem la soo celiyo oo la dhiso ilaa u yimaado kan subkan oo ah amiirka waxaa ahaan doona toddoba toddobaad iyo laba iyo lixdan toddobaad haddana wakhtiyada cidhiidhiga ah waa la dhisi doonaa oo waxaa loo yeeli doonaa jid iyo derbi nin ingiriis ah oo la yidhaahdo sir robert anderson ayaa si bayaan ah u qoray taariikhda oo wuxuu leeyahay markii amarka uu ka soo baxay boqor kuros sannadku wuxuu ahaa shan boqol iyo lix iyo soddon ka hor dhalashadii masiixa markii amarka uu soo saaray artaxshastana ayaa waxay sannadu ahayd ugu dhowaan afar boqol iyo shan iyo afartan sannadood ka hor dhalashadii masiixa markaasoo uu bilowday toddobaatankii toddobaad haddaba marka la eego taariikhda yuhuudda ayaa toddobaad aan loo qaadanaynin hal usbuuc tusaale ahaan toddobaadka koowaad marka la leeyahay waxaa loola jeedaa haddii sannadka maalintiisa ugu horraysa ay axad tahay sannadka ku xigana waa inuu isniin noqdaa kan ku sii xigana waa inuu talaado noqdaa kan ku sii xigana waa inuu arbaco noqdaa ilaa laga soo gaaro sannadka sabtida markaas ayaa hal toddobaad uu buuxsamayaa marka la leeyahay toddobada toddobaad loolama jeedo toddobaatan usbuuc ee waxaa loola jeedaa toddoba sannadood oo min toddobaatan ah markaa sannadu way badanaysaa sidaad arkaysaan markaana toddobaadka toddobadii toddobaad ee ugu horraysay waxay taariikhdu noqonaysaa ilaa iyo saddex boqol toddoba iyo sagaashan ka hor dhalashadii masiixa haatanna kelmadda muhiimka ah ee ku jirta kitaabkan ee soo noqnoqonaysa waxa weeye oo sidan iyo sidaas waxaanay weedhu soo noqnoqonaysaa ilaa iyo laba iyo soddon goor waxaanay matalaysaa ama la arkayaa in nexemiyah uu yahay nin ficil badan oo hadalladiisuna aanay badnayn aayadaha furaha u ah kitaabka nexemiyah waa cutubka koowaad aayadda afaraad iyo cutubka lixaad aayadda saddexaad cutubka koowaad aayadda afaraad ayaa wuxuu leeyahay ama laynoogu qoray sida tan oo markaan erayadaasi maqlay ayaan meel fadhiistay oon ooyey oo intii ayaamo ah ayaan baroortay waanan soomay oo waxaan ku tukaday ilaaha samada hortiisa aayadda saddexaad ee cutubka lixaad ayaa iyana waxaa laynoogu qoray sida tan oo waxaan u diray wargeeyayaal oon ku idhi waxaan samaynayaa shuqul weyn oo sidaas daraaddeed ma imaan karo bal maxaa shuqulku u joogsanayaa markaan ka tago oo aan idin imaado waxaannu haatan soo gaarnay cutubka koowaad mawduuca uu ka hadlayana waxa weeye salaaddii nexemiyah uu ugu tukaday dadkii hadhay ee yeruusaalem joogay haddaba dadka ilaah waxay ka markhaati kici jireen oy dunida marag uga ahaayeen ilaaha baaqiga ah oo kuwa asnaamta caabuda ayay ilaah wax uga sheegi jireen hase yeeshee sida badan iyaga ayaaba la duufin jiray oo ku dhici jiray dabinka dabinkaasoo ah inay ilaahyo aanay garanaynin oo dadku u samaystay ay u adeegaan ilaah wuxuu u diray baabiloon oo ahayd meel asnaamtu ay ku badan tahay si ay uga bogsadaan cudurka asnaam caabudka markii ay soo noqdeen waxay nacallo dusha uga tuureen asnaamtii hase yeeshee soo celintoodii ma dhammaystirneen oo xor ma ahayn wixii haatan ka bilowda waxaa markaa ay ka soo noqdeen baabiloon ilaa laga soo gaaro wakhtigii reer rooma kitaabka axdiga cusub wuxuu ku bilaabanayaa iyagoo ku hoos jira xukuumaddii reer rooma haddaba saddex qof baa door weyn ka ciyaaray dhismaha magaalada yeruusaalem waxay kala ahaayeen serubabel oo ahaa amiir oo wakiil ka ahaa dhanka siyaasadda iyo cesraa oo wadaad ahaa iyo nexemiyah oo ahaa nin maamulka qaabilsan haddaba waa boqorkii iyo wadaadkii cesraa ahaa iyo nebiyadii ayaa waxay awoodi waayeen inay dhisaan derbiyadii magaalada markaasaa ilaah uu soo kiciyey nexemiyah kaasoo howshiisu ay ahayd dhanka maamulka hase yeeshee way adag tahay in lakala qaado wadaad iyo qofka maamulka haya maanta haddaba kan maamulka haya iyo qofka wadaadka ah waa isku xidhan yihiin had iyo jeerba haddaba wuxuu ahaa ninka dhanka maamulka u qaabilsanaa wadaaddada kii nadiifiyey oo dib u dhisay derbiyadii magaalada yeruusaalem waxaan rumaysanahay in mar ay noqotaba wadaaddada maamulka haya ay ku guulaysan doonaan in dhidibada loo aaso howlaha kala duwan ee ilaah loo qabanayo waxaanan u baahan nahay rag la mid ah sidii nexemiyah nexemiyah wuxuu rumaysnaa inuu eego xaaladaha isagoo weliba ficil ku shaqaynaya wuxuu rumaysnaa inuu ilaah baryo iyo inuu shaqeeyo waxaana lagu yaqaannay fiiro shaqo iyo salaad wuxuu haddaba howl weyn ka hayay gurigii boqorkii bershiya wuxuu ahaan jiray kan boqorka siiya khamriga wuxuu ahaa nin damiir wanaagsan oo daacad ah wuxuu iska sii joogi karay bershiya laakiin haddii uu bershiya sii joogi lahaa sooma galeen qorniinka kitaabka baibalka oo innaguna ma aynan maqalneen haddaba waxaan doonayaa inaad barato waxyaabaha tilmaamaya ninka nexemiya ah markaynu idiin barayno bal aynu haatan idiin barno ninkan balse marka hore nexemiyah oo ahaa nin qaabilsan dhanka maamulka oo ka mid ah wadaaddada waxaanan eegaynaa maaddada ku saabsan nexemiyah oo ka walaacsan dadkii yeruusaalem tegey haddaba toddobada cutub ee ugu horreeya ee kitaabka ayaa waxay ku saabsan yihiin dib u dhiskii derbiyadii magaalada yeruusaalem cutubyada kale ee soo hadhayna waxay ka hadlayaan toobadkeenka iyo hanuunka dadka haddaba cutubka koowaad wuxuu ku furmayaa salaad nexemiyah ilaah uu la hor yimid waxaanan ku bilaabaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka koowaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka lix boqol afar iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan kanu waa hadalkii nexemiyah oo ahaa inaxa keliyah hadda intaan joogay shushan oo ah hoygii boqorka sannadii labaatanaad bisheedii kislee'u waxaa yimid xanaanii oo walaalahayga midkood ahaa isaga iyo niman kale oo dalka yuhuuddah ka yimid oo markaasaan weyddiiyey wax ku saabsan yuhuuddii baxsatay oo maxaabiistii ka hadhay iyo wax ku saabsan magaalada yeruusaalem markii nexemiyah uu leeyahay yuhuuddii baxsatay wuxuu ula jeedaa yuhuuddii ku laabatay dhulka nexemiyah wuu ku noqon karay dhulka laakiin kuma laaban asbaabo gaar ahaaneed aawadood wuxuu shaqo ka hayay gurigii boqorka haddaba laguma eedayn karo taas waayo ilaah wuu isticmaalaa ragga la midka ah nexemiyah wuuna isticmaalay waxaad haddaba ogaataa in ninkan jegada sare ama maqaamka sare jooga uu ka walwalayo howsha ilaah loo hayo wuxuu aad uga walaacsanaa howlaha ilaah maalin isagoo ku mashquulsan howlihiisii kala duwanaa ee uu ka hayay guriga boqorka ayaa waxa uu arkay walaalkiis oo ka yimid magaalada yeruusaalem oo farriin ugu keenay isaga aqalkii boqortooyada nexemiyah wuu istaajiyey uu weyddiiyey waa sidee dhulkii sidan baa nexemiyah loogu jawaabay haddaan qorniinka ka akhrino kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan oo iyana waxay igu yidhaahdeen kuwii maxaabiista ka hadhay oo gobolkii jira waxay ku jiraan dhibaato weyn iyo ceeb oo derbigii yeruusaalemna waa la dumiyey oo irdaheediina dab baa lagu gubay haddaba xaaladda sawir qurxoon lagama bixin waxaana laga soo sheegay war aan habbooneen dantii rabbiga iyo dadkiisiiba yuhuuddu haddaba way ceeboobeen waayo waxaa ku dhacay guuldarro ilaahna sidaas lama doonaynin innaga xitaa dooni mayno inaan guuldarraysanno haddana way dhacdaa haddaba nexemiyah aad buu uga welwelay arrintaasi dadkiisa ku saabsan oo warkan aad buu uga naxay arrimo door ah ayuu isla markiiba ku dhaqaaqi karay oo wuxuu odhan kari lahaa waan ka xumahay waxa ka dhacaya dalka waanan idiin soo ducaynayaa ilaaha idin barakeeyo weliba hadallo kale oo diblomaasiyadeed buu kula hadli lahaa ninka warkan u keenay laakiin sidaas ma yeelin waxaa hadalka uu ku jaran yahay in nexemiyah uu ka welwelay dhibaatida dadkiisa balse aynu haatan eegno maaddada kale oo ah salaaddii nexemiyah waxaanan haatan taasi ka akhrinaynaa isla kitaabkii nexemiyah cutubka koowaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan oo markaan erayadaasi maqlay ayaan meel fadhiistay on ooyey oo intii ayaamo ah ayaan baroortay waanan soomay oo waxaan ku tukaday ilaaha samada hortiisa haddaba dhowr arrimood ayaa dareenkiinna aan u soo weecinayaa oo ku qoran aayadda gaar ahaan nexemiyah ma ahan nin aan dan ka lahayn dhibaatada dadkiisa mana ahan nin dhaliila dadkiisa wuxuu odhan kari lahaa dadku waa inay sidaas iyo sidaas yeelaan nexemiyah aad buu dadkiisa uga walaacsanaa haddaba haddaan gadaal ugu noqonno kitaabkii cisraa ayaan filayaa inaad xusuusataan sidii uu kaga jawaabay markii u maqlay xaaladda dadka wuxuu ahaa wadaad oo isaga xitaa aad buu uga murugaysnaa xaaladda haysata dadkiisa waxaa haddaba inta jooga wadaad qaabilsan dhanka adeegga ama maamulka oo ka walaacsan dadka iyo rafaadka haysta haddaba waxaa maanta loo baahan yahay in la helo dad sidaas oo kale ah oo ka walaacsan walaalaha masiixiyiinta ah marka dhib uu la soo gudboonaado haddaba waxaan rumaysanahay in wadaadkii cisraa ahaa uu ahaa nin weyn laakiin nexemiyah wuxuu ahaa nin dhallinyar cisraa wuxuu sida abbaarta ahaa nin dhallinyaro ah wakhtigii dadka loo qaaday maxaabiisnimada laakiin waxaan u malaynayaa nexemiyah inuu dhashay markii dadku ay maxaabiisnimada u joogeen magaalada baabiloon isaga iyo kuwo kale oo badanba taasina waa asbaabta marka aynu baranayno ama daraasaad aynu ku samaynayno cisraa inaanan ku eedaynin kuwii hadhay waxa ay u sii joogeen magaalada baabiloon inkastoo ay ka soo hor jeedeen tan ilaah ka doonayey iyaga hadda waxaa jira kuwo ilaah ka cabsada oo welibana aan ku noqon dhulkii reer banu israa'iil haddaba rasuul bawlos oo masiixiyiinta reer rooma guubaabinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer rooma cutubka afar iyo tobanaad aayadda afaraad sida tan yaa tahay kaaga xukuma mididiinka mid kaleetow waayo sayidkiisuu u taagan yahay ama u dhacaa waana la taagi doonaa waayo rabbigu wuu awoodaa inuu taago haddaba aniga iyo adiga ayaan la doonaynin inaan dadkaasi ku eedayno haddii wax si kaleeto ay inoola muuqdaan haddaba mar waliba waa inaan feejignaannaa marka aynu xukumayno rumaystayaasha kale haddaynan garanaynin xalka jira oo dhan waxaa haddaba qoran intuu meel fadhiistay inuu ooyey haddaba boqorka ayuu howl u hayey welibana taasu kama istaajin inuu dadkiisa u ooyo waxaad kaloo ogaataa inuu aad iyo aad dadka ugu baroor diiqay oo uu soomay oo uu ilaah u baryey haddaba raggan uu ka midka ahaa nexemiyah oo reer banu israa'iil madaxda u ahaa wakhtigooda waxay rumaysnaayeen soon iyo salaad mar kale ayaan dareenkiinna u weecinayaa sida nexemiyah uu ugu yeerayo ilaah oo wuxuu leeyahay ilaaha samada haddaba saddexda kitaab ee casraa nexemiyah iyo daniyel ayaa waxaad ku arkaysaa sharaxaaddan cusub oo reer banu israa'iil ay haatan ilaah ugu yeerayaan ilaaha samada waa hab cusub inay haatan ugu yeedhaan ilaaha israa'iil oo waxay bilaabeen inay yidhaahdaan ilaaha samada haddaba maadaama la burburiyey magaalada yeruusaalem iyo macbudkii ayaan haatan la odhan karin ilaaha karobiimta ku jira ama ilaaha karobiimta ku dhex jira ama yahweh ama ilaaha israa'iil haatan waxaa ka tegay reer banu israa'iil ammaantii macbudka oo waxay aaminsanaayeen in ilaah samada uu ku laabtay sababtaas aawadeed kutubtii la qoray markii ay ka soo noqdeen maxaabiisnimada waxaa loogu yeerayaa rabbiga ah ilaaha samada mar kale ma arag waa reer banu israa'iile ammaantii ilaah ilaa ay timid magaalada beytlaxam markaasoo malaa'igtu ay heesayeen oo ay lahaayeen ilaaha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad haddaba masiixu wuxuu yimid dunidan isagoo inoogu muuqanaya sida dad laakiin maalin buu soo noqon doonaa oo waxaa la arki doonaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda soddonaad markaasaa waxaa cerka ka soo muuqan doona calaamadda wiilka aadanaha markaas ayaa qolooyinka dhulka oo dhammu ay barooran doonaan oo waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha cerka ku imaanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn haddaba garan maayo waxa calaamaddaasu ay noqon doonto laakiin waxaan u malaynayaa inay tahay ammaantii shakinah ee ilaah oo soo noqonaysa haddaba maalmihii nexemiyah waxay dadka ilaah u yaqaaneen ilaaha samada nexemiyahna sidaas ayuu ugu qoray kitaabkiisa haddaba salaaddaasu waa mid weyn mid kalena waxay ku qoran tahay cutubka sagaalaad haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nexemiyah cutubka koowaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan oo waxaan idhi rabbow ilaaha samadow ilaaha weyn oo laga cabsadow oo axdiga xajiya oo u naxariista kuwa isaga jecel oo amaradiisa xajiyow waan ku baryayaaye dhegahaagu ha maqleen indhahaagana fur inaad maqashid baryadayda anoo addoonkaaga ah wakhtigan habeen iyo maalinba waxaan kuu baryayaa reer banu israa'iil oo addoommadaada ah anigoo qiraya dembiyadii aan aniga iyo reer banu israa'iil kugu dembaabnay haa aniga iyo reerka aabbahayba waannu dembaabnay haddaba aynu eegno erayga laga cabsadow waxa uu ka micno yahay ama nexemiyah uu u soo qaatay haddaba eraygaas waa eray si qalad ah loo fahamsan yahay baryaha kan haddaba erayga laga cabsado waxaa qaadan kara oo keliya ilaah haddaba erayga riferan ayaa micno ahaan noqonaya laga cabsadow marka ma ahan in dadku ay isugu yeedhaan magaca riferan haddii ay dadka ka dhex adeegayaan haddaan caawi intaasi ku soo koobno dhegaystayaal cashirkeenna ayaannu filayaa inaad wax badan ka faa'iidaysateen barnaamijyadan taxanaha ah ee aad ku baranaysaan hadallada ilaah iyo weliba addoommadiisii wakhtiyada kala duwan u adeegayey waxaad barateen casraa haatanna waxaad baranaysaan wax ku saabsan nexemiyah oo isaguna ahaa xildhibaan reer banu israa'iil ah waxaan ilaah ka baryaynaa in dadkayaga oo dhammuba ay ku daydaan addoommada rabbiga oo dembiyadii dadka ay soo hordhigaan ilaah si kale oo sidaas ay ku yeeli karaan ma lahan haddaanay dembiyadooda u qiranin marka hore ilaah waxaa ducadeennu ay tahay in dadka oo dhammiba indhahoodu furmaan oo ay gartaan runtan sooyaalka ah ee inoogu qoran kitaabka quduuska ah ee baibalka
masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin